deeqdan inaskajarti tamar caanaboora bariis sokor iyo naybor yalin qiibit munquus danyare ee nool magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ururka dhallinyarada ee soya yahayahaano iyo markaasay tiisiyaan qoysaskan balla barakaysan ramadaanka iyo olaka guda jaryalanka talagali iyo kadhakadan afuriin qaar kumada dadka lasi raashinka iyoon kuma hadnaygeen dhallinyaradan sida iyo markaasi xiligan ansiyan raashinka hanaso iyo sheegeen in walbadan ku bedela doonta xaaladooyidka adkaah iyo ka jaran ee afurlaanta maanteed waxaana la siiyey walaalo ina siiyaan oo muxsiniin ah bur bariis sankor saliid timir ana siiyaan kheyr allah siiya wiilasha soo dhiibtan iyagana u ducaynayna ilaah haduu yiraahdo wax kheyr qaba bedelkooda allah siiya wiilasha walaalahana si fiican bay noo soo dhiibaan kuwa kaleetan wax kheyr qaba meeshay kasoo bixiyaan allah geliya waxaan faa'iidoo keenaynaa ramadaankaanayta waxaan ku afurno maa haysanin hadda alxamdulilah waxaan ku afurno waan haysanaa bishaan raashinkan afuraada kulli bishaan waa inaga bixinaysaa ilaah haduu yiraahdo oo ilaahay ilma waxaan sheegayna dambi waaye dadkii oo soo dhiibtay muxsiniintana kheyr allah siiya maxaa liisii bur saliid sokor tamar maxaa liisii iyo bariis aliisii waa u hamanda magacaad celinaynaa soonkaana ilaah waa ku soomaynaa
gudoomiyaha dhalinyarada sooya ee qaybta kismaaniya ku hadlay raashinka iyo siyan qoysaskan hooyaday u mahadsan yihiin maanta ururka rajada dhalinyarada soomaaliyeed ee soyho ee qaybtiisa magaalada kismaayo waxa uu deeq raashiin ah oo ugu talagalay toban qoys oo danyar ahaa oo una baahnaa runtii in afurin ay helaan bishan barakaysan ee ramadaan ee maanta noo ururtay ururka rajada dhalinyarada soomaaliyeed dadaal dheer uu sameeyey maalmihii ka dhibnaa bisha ramadaan maxaa layihahda sheegada hadda maanta noo dhalatay ayaa maanta waxaa noo suurtageshay in toban qoys raashin ku filan oo iskugu jira bur bariis iyo sokor timir iyo saliid aan soo gaarsiino tobankaas qoys annagoo rajaynayno hadduu lahim insha allah in bishan ay u noqoto afurin waxaan rabaa halkan inaa ugu faa'idaysto una mahad celiyo ganacsatadii noo suurtageliyey in maanta dadkan baahiyaha gaarka qabay inaan barnaamij aan soo gaarsiino runtii aad u umahadsan yihiin sidaad arkaysaanna si qurux badan ay waxooda u qaateen aynu soo gaareen waxaan rajaynaynaa ururka soyho in barnaamijyada noocaana uu sii wadi doono maadaama bisha barakaysan ee ramadaan maanta bilaaw ay tahayna waxaan sii lebi jibaari doonnaa barnaamijyada noocan ah si aan ugu helno qoysas badan oo afur u baahan hadduu ilahay insha allah inta lagu guda bishan